aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba wafdi uu hogaaminayo oo maalmahanba shaqo ku joogay waddankan maraykanka ayaa kulan la yeeshay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan washington d c iyo weliba gobollada ku hareeraysan haddaba goobta kulankaasi ka dhacay ee islamarkaana madaxweynuhu jaaliyadda reer soomaaliya kula kulmay waxa ku sugan islamarkaana haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira waryahayaga maxamed colaad xasan ugu horeynba colaad haddaad imaqlayso bal marka hore waxaad si guud faahfaahin nooga siisaa kulankaasi sida u dhacay iyo weliba ciddan ka soo qayb gashay
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac munaasabaddu waxay ahayd munaasabad weyn oo maalmahan oo dhan ay qabanqaadinayeen bulshada ku dhaqan magaaladan washington iyo hareeraheeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa xafladda ku wehliyey saraakiil ka tirsan madaxtooyada iyo golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare wasiiro iyo ra-iisul wasaareyaal hore iyo safiirka safaaradda soomaaliya ee washington mudane cali shariif waxay ahayd xaflad soo dhoweyn iyo isugu jirtay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo gobolada ku xeeran iyo xitaa soomaali kale oo ka timid waqooyiga america ilaa canada ilaa iyo gobolka minnesota iyo meelo kale oo madaxweynaha ka doonayay inuu uga warbixiyo oo ay ka oo ay afkiisa ka dhegaystaan ama ka maqlaan xaaladda dalka uu marayo khudbad ayuuna u jeediyey cabdixakiinow waan gartay maxmed marka khudbaddaasi madaxweynuhu ka jeediyey kulankan islamarkaana dadweynaha kula hadlay nuxur ahaan maxay tilmaamaysay amaba maxaynu ka sheegi karaynaa qodobada madaxweynuhu tilmaamay ama u ka hadlay
cabdixakiin khudbaddu aad bay u dheereyd sidaa jaaliyadda uga codsatay madaxweynaha inuu ka warbixiyo dalka ayuu ka hadlayay xaaladihii dalka uu soo maray xaaladda hadda uu ku sugan yahay laakiin saddex qodob baa ugu muhiimsanayd oo madaxweynaha uu aada ugu carabka ugu adkeynayey mid ka koowaad wuxuu ahaa la dagaalanka al-shabaab waxau xusay in la galay weji cusub istraatiijiyad cusub lagula dagaalamayo al-shabaab dhinaca wadaniyadda iyo weliba dhinaca caqiidada lagala dagaalamayo waxaa kaloo uu carabka ku dhuftay in dagaal xoogan iyo abaabul looga qaadayo sida uu hadalka u dhigay jubbooyinka ama gobolada jubbooyinka oo uu sheegay in gobol dhan oo jubbada dhexa ah ay shabaab weli gacanta ku hayaan taana aanay aqbali karin dowladdiisa qodobka labaadna wuxuu ahaa sababta booqashadiisa maraykanka uu yimid waxau sheegay inay sarteen saraakiish saraakiil ka socotay saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda aqalka cad iyo weliba hay-ado kale oo gaara waxaana uu sheegay in dhammaantood ay u muujiyeen soomaaliya inay garab taagan yihiin waana uu ka mahad celiyey madaxweynaha marka qodobka saddexaad ayaa aad u xiiso badnaa cabdixakiinow qodobka saddexaad madaxweyneha wuxuu kaga hadlay arrinta somalilan iyo midnimada waxa uu sheegay in somalilan iyo dowladdiisu ay wada qabsan karaan wax kasta oo maaragtay horumar iyo dhaqaale siduu hadalka u dhigay laakiin buu yidhi aanu marnaba ogolaaneyn oo uu ku celceliyey in soomaaliya lakala qaybiyo ama goonisotaagga somalilan inuu kasoo horjeedo marka hadalka ayaa ugu weynaa waxa uu sheegay in somalilan iyo soomaaliya kama dambaysta ujeedkiisa iyo hadafkiisa uu yahay inay dalkii midaysnaa ee soomaaliya noqdaan laakiin buu yidhi waqti kasta ay qaadan karto waan gartay maxamed haddaan ku weydiiyo ugu dambeyn kulamadaas uu yeeshay marka laga yimaado bangiga adduunka ama aan idhaahdo hay-adda lacagta adduunka iyo weliba aqalka cadiya intaa uu sheegay kulan kaloo muhiima jiray wasaaradda gaashaandhigga ama wasiirka gaashaandhigga oo kula yeeshay waddanka maraykanka wax gaara oo kulamada uu ka sheegay hadday noqoto ka wasaarka gaashaandhigga ama ka aqalka cad qodobo la taaban karo oo ay ka wada hadleen dowladda maraykanka
cabdixakiinow qodobadaasi wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo aqalka cad intuba way ka hadleen oo waxa uu madaxweynaha inkastoo aanu si toosa midnimada ugu taabanin waxay ahaayeen wax banaanka yaallo oo ay hay-adahaasi hore u baahiyeen waxayna sheegeen in madaxweynaha soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ay kala shaqaynayaan la dagaalanka ururka al-shabaab laakiin madaxweynaha wuxuu carabka ku dhuftay mar uu ka hadlayay ujeedada u yimid maraykanka waxa uu yidhi waxaa lahay waxaan ku helnay buu yidhi momentum isagoo isticmaalaya kelimada momentum oo macnaheedu waqti muna ku munaasaba oo arrin arrin muhiima ay jirto oo u baahan in waktiga aan la dayicin oo laga faa'iidaysto isagoo tilmaamay in dad shacaba ay bilaabeen in la dagaalamaan al-shabaab iyagana ay doonayaan inay adduunka la kaashadaan si dagaalkaasi loo sii wado oo al-shabaab waddanka looga saaro waxaa kaloo sheegay in dhaqaale ahaan ay doonayaan in al-shabaab laga curyaamiyo cashuurta ay dadka ka qaadaan iyo xukunada ay kusoo rogaan marka si kale ayuu hadalka u dhigo wuxuu yidhi waxaan halkan u nimid in aan arrinta dagaalka al-shabaab kaalmo u helno maraykankana diyaar ayuunuu yahay buu yiri madaxweynaha waan gartay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo ka qaybgelaya amaba ku sugnaa goobta uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kula kulmayey jaaliyadda soomaaliya ee ku sugan waddankan maraykanka gaar ahaan washington d c iyo gobolada ku hareeraysan halka weli dhegaystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda saakiya caalamka oo idin ka soo gaadhaysa washington